nabigu waa kiila calayhi salaatu wasalaam waryaa kan ku sadaqaystow yiri nin jamaacadii inta ka absaamay keligii tukanaya abubakar baa yidhi aniga oo la tukada macnaha saasaa loola tukaday marka iska daa in lagu yidhaahdo jamaacada dambe jamac ma lahan qofka munfaridka ah adinkii oo meesha fadhiya haddii qof keligiis noqdo oo jamaacadii ka hor tukato cid kalena aysan haysan ayay sunno tahay inaad asaga u kaalmaysaan oo sidii nabigu yidhi alayhi salaatu wasalaam war u kaalmeeya oo yidhi oo kale markaasuu yidhi dhe nudiba macahum waxaa la ayuciida macahum dhe biniyati fariidati inuu ku soconiyo wa taqacu naflan sunna inoogu dhici wayudabu lilimaami imaamkii atakfiifu baa loo suneeyey salaada masalaba waxaa leeda fududaynteeda saas weeyaan qirada iyo adkaarta intaba masalaba waxaad leedahay wow fududayn aqal ku gaabsan maysid akmalkiina ma oofsanaysid sidaa weeyaan aqalkii ugu yaraa ku gaabsan maysid oo hadda rukuucda iyo sujuud oo kale subxaana rabiy aclaa wabixamdihi baa ugu yar baa layihi intaa ku gaabsan maysid akmalkii oo koob iyo toban noqon haya ama sagaal noqon hayana gaadhsiin maysid saddex ka dhig ama shan haddaad u badato weliba culamadu waxay leeyihin saddexdaas oo kaley lama dhaafin karo haddee saddex galab galaba maahane waa saddex si fiican loo akriyey atakfiifu asal waa takfiifka tadwiil raggii salaada dheereeyey nebigu wuxuu u zajriyey sida qof loo zajriyey sida ugu xun buu u zajriyey marka dadka hadda waxaad arkaysaa dadka iskaga dheereynhaya qirada oo dadkii markaas tabcaan iska wada noqon hayo hadhow kahanhayo oo qof walba ka hiifahayo ninkii saa uga soo hiifay mucaad afataanu yaa mucaad ina minkum munafiriina buu yidhi kuwa dadka ka eryahaya khayrka iyo cibaadada oo diinta ka saarayaa idin ka mida buu ku yidhi nabigu hadal adag weeye yunabu marka waxaad leedahay waa wixii aan waarid ahayn baa la yidhahdaa hadday waarid tahay waa saa soo aroortay aliflaamiim tanziil subaxa jumcada lagu akriyo halaataa ragcadda dambe lagu akriyo waxaad leedahay jumcada suuratljumaa lagu akriyo idaa jaaka munaafiqiin ragcadda labaad lagu akriyo kuwa waa waarid qofka hadday dhibaysa iyo haddaysan dhibaynba waa waarid gaar aho in la akriyaa sunno ah oo fadli badan wayudabu lilimaami dha takfiifu baa loo suneeyey fain calima haddau ogaado ridaa maxsuuriina bau ogaaday kuwa kooban ridahooda bitadwiila ay ku raadi yihiin nudiba xiinaydin tadwiilkii markaas waa sunne waa kuwii aad soo maraysay dad maxsuura tobanka yagaanaa nahay tobanka yagiiba waxaan raalli baan ku nahay noo noo dheereeyo suurad hebliya suurad hebla noogu akri lafdan baan ugu raadi noqon masaajidkana cid kaloo imaanaysa male waa saxiix taasu dheh waxaa kaloo shardi ah inaan haween mutasawijaada iyo rag shaqaala ahoo meel ka shaqeeya iyo aysan ku jirin addoommo iyo kuwaasaa weliba shardiya calima haddou ogaado ridaa maxsuuriina ba ogaaday kuwa kooban raadi noqoshahooda bitadwiila ay ku raadi noqdeen nudiba xiinaydin waa la suneeyeyna markaas wayudabu waxaa la suneeyey talqiinu imaamihi imaamkiisa u laqinidiisii in waqacad qiraatu in waqafad hadday istaagto qiraa'atuhu akriski qiradiisa hadday istaagto wain nasiya haddou halmaamo dikran masalaba jahara bihi lmaamuumu maamuumkaa la jahra liyasmacuhu inuu maqashiiyo aw ficlan bow iyou halmaamay sabaxa wow subxaanalaysan fain tadakara masalanba haddii u xusuusto alimaamu imaamkii camila bihi waa camal falaa wain lam yatadakar haddaanu xusuusan lam yajuzi alcamalu camalkii biqowli lmaamuumiina u ka camal falaa ma banaana walaa bikayrihim maamuumiinta kayrkooda u ka camal falo wain kasaruu haba badnaadeen fiidhaad yunabu waxaa la suneeyey talqiinu imaamihi imaamka ulaqanidiisii in waqafad qiraa'atuhu waa shardi imaamkii qiradiibaa ka istaagtay oad u furaysaa maaragtaa in waqafad qiraa'atu inuu ku yidhi imaamkii oo weli taradudahaya oo asagu qiradiisii raaraadsanhaya ma hadli kartid uma furi kartid marka aad imaamka qirada u furayso horta waa inuu istaago oo qiradiisi ay tawaqufto inta uu asagu qiradii raaraadsanhaya maya hadda imaamka laftiisa haddausan faqiih ahaynoo markii qiradii ka istaagoto oo hadba gabi iskaga dhaco lama rabo imaamka laftiisa waxaa la rabaa markii qiradu ogaado inay ka inuu dademar waa inuu istaago hadduuba maamuum la socdo garanhayo xaafidiino markii qirada uu joojiyo unbaad adugu furi karaysaa inta oo isagu raaraadsanhaya maya in waqafad qiraa'atu dhe qiradiisu hadday istaagtoba iyo u laqini wain nasiya dikran dikri marka haddau halmaamo oo digri adigu aada maqlaysid yow halmaamay jahara bihi lmaamuum maamuumkaa la jahri samic allaahu dii markii u ka baxay ka kacay halka uu samic allaahu liman xamida ohan lahaa ayuu allaahu akbar iska yidhi ama wowbaa masalaba aamusay adigu kor ula jahro waxaad tidhahdaa samic allaahu liman xamidahu rabbanaa walaka alxamdu si u u garto markaa u maqlo asna ha yidhaahdeen ina siya digran hadduu halmaamo jahara almaamuumu bihi bidigri liyasmachu inuu maqshiyo daraaddeed laakiin liyasmachudaas inuu maqlo weeye asaga uu maqlo haddaad laakiin maqashii keliya wala qasato waad soogatay in salaadaadii kaa burayso oo waxay la mid tahay adoo yidhi war samic allaahu dheh ee waxaa la rabaa inaad dikri la niyeysato ama dikri iyo ismaac wada jira aad la niyeysato haddaad idlaaqdo ama ismaac aad la niyeysato salaadaadii waa ka waataad soogataa farxaa la yahaayano liyasmacahu inuu maqlo daraaddeed iyo ula jahrin dheh aw ficilan bou masalanba halmaamay imaamkii ficil bou halmaamay sabaxa wad subxaan laysal meelaan tashahudkii ahayn bou u fadhiistay ragcad khaamisaaba u istaagay waxaad leedahay sujuuddii bou mid ka kacay keliya markau sameeyey ficil haddau halmaamo subxaana allah baad leedahay waad tasbixsanaysaa aw facala masalanba waxaad leedahay ficlan bou halmaamay sabaxa wou tasbiixsan fain tadakarahu imaamkii haddou xusuusto tadakara alimaamu imaamkii haddou xusuusto huwa ficligiiya camila bihi waa camal falaa wixii lagugu baraarujinhayey markaad xusuusato waad camal fali ee wain lam yatadakaru haddaanu xusuusan lam yajuz ilcamalu camalfalo biqowli lmaamuumiina uu ku camalfalo ma banaana walaa bigayrihimna uu ku camalfalo wain kasaruu haba bateen qaar imaamyaal maamuumiintii haddaadan adiga xusuusan hadalkooda iyo ficilkooda midna ma raaci karaysid dad kale ficilkii iyo hadalkii ma raaci karaysid wain kasaruu maa lam yabluguu xadda tawaatur baa laakiin shardiya xadda tawaatur haddaana gaarin weeye cadadu tawaatur bay gaadheen waad maqlaysaa ficilkoodi imaam maamuumiintii kula socotoo dhan yaa iska fadhiistay markaad ragcaddii kale adigu kacday haddaad adiga laftaada markaa xusuusato inaad ragcaddii khaamisa tahay waa fadaaka oo faintada kara weeye adigii maad xusuusan waxaan lagaa reebahayo hadday maamuumiintu ay gaarhaan cadu tawaatur waad raaci raajixu saas weeye haddaana cadadu tawaatur gaarisa ma raacaysid cadadu tawaatur aqwaal badan baa ku jira qowlka ugu raajixsan waxa weeye dad aakhada isku raaci karin inay yihiin saas weeye xadkooda afar iyo wixii ka badan weeyaa la leeyahay cadadu tawaatur laakiin qowlka raajixa waxa weeye waa dad aakhada isku raaci karin kidbi oo inta isku yimaado beentaa aan sheegno aan ku heshin karaynin ama khada matalaba waxa inay wada khada'aan laba qof iyo saddex qof iyo hal iyo laba iyo saddex iyo waa khada waa isku raaci karaan laakiin waxaa la yidhaha afar iyo wixii ka badan khada iskuma raaci karto wain lam yatadakaru marka haddaan xusuusan lam yujiz alcamalu xadiisu masiyu salaati waataa bogoydo waxaa leeyahay masiyu salaati ma aha xadiisu dulyadayn nabigu markii lagu baraarujiyey asna waa gartay saas weeyaan lam yujiz alcamalu masalan ba biqowli lmaamuumiina ama cadadu tawaaturkaasay ba ahaayeenoo cadadu tawaaturkaa keenay sida masalan ba aad maqlaysay haddii waxaa la yidhi cadadu tawaaturku akamaa qaala dulyadayn markuu yidhi nabigu sayid cumar iyo sayid abubakar baa nacam yidhi saxaabadii intii kale ma ma oranin marka saddex bay markaa noqon hayaan oo dulyadaynkii khabray iyo labadan kuwa kale sukuudkooda waxay ku tusinayaan in iyaguna sida ogaayeen saxaabada kale aamuska ay aamustay haddii ay dhammaatay salaadii warba maya salaadii waa dhammaatay oran lahaya marka sukuudkaa tasdiiq ah jiddigood o dhan marka way wada sheegeenoo waa cadadsamaaturkii bay ahay saasaa nabigu u qaatay ama isaga laftiisaaba xusuustay ka tag hadda wain taraka marka hadduu ka tago imaamkii fardan bou ka tegey rugni bou ka tegey wajaba waxaa waajiba markaas firaaquhu faaruqiisa imaamkii rugni bou ka tegey waad baraarujisay baraarujintii waa ku joogi waaye waad ka adigu rugnigaagaad gudanaysaa firaaqaan hadda ma aha salaaddii baad niyadeed ka faaruqaysaa ma ahane faaraqahu oo wa camalan rugna rugnigii baad camal fali sow qiradii u akrinhayey ayuu sujuud qab iskala yidhi subxaan allah baa tihi kuma soo noqone wuu iska sii watay adiga maxaad samaynaysaa ma ka daba tegaysaa sida maalba meelaha ka dhacdood aragto oo isagoo aad ogtahay inuu wax ka tegey yaad ku raaci isagoo aad ogtahay inuu wax ka tegey haddaad ku raacdo waxa uu sameeye aad ku raacdo salaadaadii ka kac weeye waxba kama jiraan adigu markaas faaraqahu waxa weeye macnaha rugnigiisiibuu la yimaadaa rukuucdaadii wado ictidaalkaagii wado hadduu markaas soo noqdo fadaaka haddau soo noqon waayana hadda markaas waad faaruqi niyadaad ka faaruqi ama sahwi baad ku xambaarin oo waad iska daba socon adugu salaadaada nadbigeedayaad u soconaysaa yaad u socon oo sahwi baad ku xisaabi marun buu soo noqon ama waad faaruqi labadaba waad samayn midkii aad rabto wain taraka farda waajib haddau ka tago rugni buu ka tegey wajaba waxaa waajiba firaaqahu imaamkaas faaruqiisa oo aad niyada ka faaruqdo ama maye rugnigaagii aad wadatee midka hadda uu galay aadan raacin kaas aad ku faaruqdo aw sunatan buu ka tegey sunnada oo laa tufcalu aan la falayn ilaa bitakhallufin faaxishin takalu faaxisha samayntii mooye si kale aan lagu falayn aan lagu fali karin ka tashahudinba weeye xaruma ficluha falideedu waa xaaraam fain facalaha haddou falala badala salaatuhu way burtay walahu waxau leeyahay firaaquha imaamka faaruqiisa liyafcalaha inuu sunadaha falo fiiraad sunna marka ka tegey sunnadaas waa sunna aadan la imaan karin inaad faaruqda maahane oo mukhaalafo faaxisha aad samaysid maahane mukhaalafo faaxisha inaad samaysid maahane sunna aadan la imaan karin weeye inaad u hortaa ma banaada laakiin maxaa ku banaan inaad intaad faaruqdo sunnada soo gudato ayadaana fadli badan baa lagu oran markaa mahoo yidhi dheh waxaa ku baxaysaa sunnadii aan faaxisho ahayn oo harideedu suuraddii oo kale u ka tegey sujuud adoo ku gaarahaya rukuucda adoo ku gaarahayaan leeyahay yaad adiguna soo akriyaysaa eh, suuraddii wuxuu ka tegey juluusul istiraaxadii oo kale intaad in yar fadhiistaad ka daba imaanaysaa ee qunuudkiibuu ka tegey intaad soo qunuudaad sujuudda uga daba tegi karaysaa sujuudda hore inaad uga daba tegi karaysaa shardiga kuwaas mu- ah, mu- ah, fuxshi ma aha markee shay cusub soo dirisiin mayse meel asagu markii hore uu sameeyey baad uga yaro haraysaa tashahudka laakiin waxaanu samayn baad ku haraysaa oo fadhigaana markaasuu wuxuu yidhi ow sunnatan bau ka tegey oo laa tufcalu aan la falin sunnadaas ilaa bitakhallufi faaxishin takhalluf fool xun inaad samaysa maahana aan la fali karayn ka tashahudinba weeye xaruma ficluha falideedu waa xaaraam sunnadaas falideeda aad u hartaa xaaraam weeye fain facalaha hadduu falana badala salaatuhu walahu laakiin wuxuu leeyahay firaaquhu imaamkii faaruqiisii liyafcalhaa sunnadaa inuu soo falo u faaruqo fain amkanad hadday suuroobin marka qariiban bay ka suuroobin meel dhow ka jalsati listiraaxati juluusul istiraaxadii aad soo marayso oo kale weeye facalaha waa falaa maamuunku waa mataa dheh waa mataa waqtigii qadaca alimaamu imaamkii salaatahu ou gooyo bixadasin ou la gooyo aw bikayrihi falahu imaamkii istikhlaafu man qof khaliif yeelidii baa u sugnaatay manka oo yutimuhaa salaaddii taam yeela bishardi salaaxiyatihi iyo lala qabo usuubashadiisa liimaamati haadihi salaad salaadan imaamnimadeeda u suubado mataa qadaca alimaamu salaatahu markuu gooyo salaadiisi markay go'do weeyo inuu isagu gooyaa shardi maaha salaadiisi ay godo xadas bay la goday nijaasay la goday maradii baa dilaacday meelaan la astu karin oo dhag tiri waxaad leedahay ee qofkiisii baa salaaxiyadii ka baxay muddatulmasixii baa ka dhammaatay isagii oo masalaba waxaad leedahay mawdac biyo u qaaliba jooga oo tayamumay oo biyihii hortiisa ka arkay ama isagaaba salaadii masalaba inuu gooyo dabcay sida ay noqotaba ha noqotee imaamka salaadiisii hadday burto qof salaada dhammaystira inuu u sameeyo oo khaliifa yaa sunna ah saas weeyaan hadday jumco tahay oo ragcaddii hore ku jirtana waaba wujuub ilaa jumcada ma ansaxayse markaasuu yidhi waman qofkii qadaca wamataa waqtigii qadaca alimaamu salaatahu ou gooyo bixadasin bau la gooyo oo bikayrihi falahu imaamkii istikhlaafu man qof khaliif yeelidii baa usugnaatay manka oo yutimuhaa salaada taam yeela bishardi salaaxiyatihi iyo lala qabo qofkaas khaliifka ah usuubashadiisa liimaamati haadihi salaada usuubado salaadaas hadda loo khaliif dhigahayo waxaad leedahay imaamnimadeeda usuubashadeeda shardigeeda iyo lala qabo fain facaluu hadday falaan marka rugnan bay faleen maamuumiintii qabla alistikhlaafi bay ma faleen imtanaca alistikhlaafu markii imaamkii meeshii ka baxay intaanu khaliifkii samayn ayay ragcad sameeyeen maamuumiintii istikhlaaf dambe ma jira dheh fain kaana alkhaliifatu marka kaana haddii uu ahaado alkhaliifatu khaliifada hadda imaamku masalaba laga dhigay labaad maamuuman hadduu yahay yaasa waxaa bannaan istikhlaafuhu baa bannaan mutlaqan duuduuba ninkaa khaliifka ah muum hadduu yahay masalaba waxaad leedahay maamuum hore hadduu yahay istikhlaafkii waa banaay macnaa ragcaddow rabo ha ha ku jiro ragcaddii hore iyo midii labaad iyo tii saddexaad iyo masbuuq inuu yahay iyo muwaafiq inuu yahay iyo shardi ma kala laha marba nin imaamka ku xirna hadduu yahay khaliifnimadiis waa saxiix in kaana alkhaliifatu khaliifadii maamuuman haddii uu yahay jaaza istikhlaafu mutlaqan ragcaddii koobaad tii labaad tii saddexaad ma- masbuuq muwaafiq waa mutlaqba wa yuraaci lmasbuuqu markaas nadmal imaami bau ilaalin haddaad masbuuq tahay adiga khaliifka lagaa dhigay salaadaadii ima ilaalin mayside nidaamkii imaamkaad ilaalin meeshii salaadiisu taagnayd ba- baad ka wadaysaa nidaamkiisi baad ilaalinaysaa wa yuraaci lmasbuuqu nadmal ima- imaami bau ilaalin fa idaa faraqa markau faaruqo minhu xaggiisa qaama wuu istaagin wa ashaara maamuumiintiina waa u ishaari liyufaariquuh inay faaruqaan aw liyantadiruuh inay sugaan markii aad ka faaruqda salaadii imaamka oo ay ku dhammaatay ila adiga masbuuq baad ahayde qolada maamuumiinta waad u ishaarin inay ama kaa goostaanoo ay iska salaama naqsadaan ama ay ku sugaan oo ataxiyaadka ducadiisa ay iska sii wataan markaad soo dhammaysato adugu ay markaa kula salaama naqsadaan labadaa midkood markaasuu muxuu faidaa faraqa minhu ey min salaati limaami markuu faaruqo qaama wuu istaagin khaliifkii wa ashaara waa u ishaarahayaa dadkii maamuumiintii oo muwaafiqiinta ahaa liyufaariquuhu waa u ishaaray inay faaruqaan ka jaahil noqdo nadmal imaami adiga masbuuq baad ahay meesha imaamkii salaadiisii maraysay ma taqaanid saas intaagacadda dhe wuu fariisan oo waa u ataxiyaadhaya wain kaana alkhaliifatu marka hayr alma'muumi hadduu yahay ma'muumba ma ahay ninka khaliifada laga dhigay jaaza way bannaan tahay fi lulaa ragcadda hore iyo wa fi haaniyati oo min arubaaciyati ahay ku bannaan tahay laa fi haaniyati haaniyadiiyo waraabicati maya ninkaan marka ma'muum ma aha waa nin iska madax bannaan baa khaliif laga dhigay ragcadda aad ku jirtaan hadday uhula tahay waa saxiix salaadiinna way iswaafaqaysaa haddii ay tahay saalisana waa saxiixoo ataxyaadkiisa hore iyo kiinii dambe a isku soo aadaminoo halkaasay nooga haray amaa waxa weeye adinku waxaad ku jirteen ragcaddii taaniyada ahayd asna kow bay u tahay maamuum horena ma ana hadduu bilaabahaya ee seed ugu xihan isagoo uma bannaana inuu hadda fadhiisto oo salaaddii hore ma ilaalin karo markii ay kuma xirnayn imaamkii waa nin madax bannaan adiguna masalaba meeshaa waad ka kacaysa tashahudkii baad rabtaa asna waa ka kacahaya ko haalisada hadduu iskaga soo raabicada hadduu iskaga soo daydana meesha adinka inkaga dhamaatay asaga ragcaddii labaadba uka tashahudkiina iswaafaqi mahayo marka tashahudkiina iswaafaqahayay bannaan tahay oo waa maxay uuliya uulo weeye ama maye waa saaliso iyo uuladiisii isaga uula uta adinkana saaliso haye saaniyadii iyo raabicadiina waa isku aadameen tashahudkiisii hor iyo kiinii dambe isku aadamay halkaasay nooga haray saas weeyaan wain kaana khaliifata marka hayra maamuumin haddii u yahay jaaza fi lulaa bay ku bannaan tahay ragcadda koobaad iyo wa fi haalisati ragcadda saddexaad oo min arubaaciyati ah saalisadu laa fi haaniyati kuma banaana iyo walaa fi raabicati labadaas midna nebnigii salaadiinna yaan iswaafaqaynin walaa tajibu dheh ma waajibayso niyat liqtidaai xirashada niyadeedii bilkhaliifati lagu xirto bal ee lahum waxaa u sugnaaday an yutimuu maalan ba waxaad leedahay inay taam dhigtaan taam yeeshaan furaadaan walaa tajibu ma waajibayso niyat liqtidaa'i dayashada niyadeedii bilkhaliifati lagu daydo qofka khaliifka ah inaad niyatuliqtida niyaysato sidii imaamkii hore oo kale shardi maahan niyadaadii horaa kuu shamlinaysa imaamkii horeu khaliif ka yah niyatuliqtidii horaa kugu filan saa daraaddeed niyadaadii hore inaad see joogtana waad heli kartaa inaad adigu salaadaada inta iska goysata iska wadatidna waad heli kartaa labadaba laakiin niyatuliqtida midka dambe inaad samayso waxba shardi maaha niyadii horaa shamlinaysa saas weeye walaa tajibu niyat liqtidaai ma waajibayso bilkhaliifati lagu xirto bal ee lahum maamuumiinta an yutimuu bay taam inay taam yeeshaan bay yaa u sugnaatay furaada keli keli ay u taam yeeshaan ayaa yaa u sugnaatay walow muxuu yidhi walow qadama alimaamu qadima alimaamu imaamkii waaxidan hadduu hormariyo waalqowmu dadkii kalena aakhara masalaba mid kale ay hormariyeen fa muqadamahu midka ay hormariyeenba owla owlaysan imaamkii nin baa gacanta soo qabtay maamuumiintina nin bay hormarsadeen midkaay maamuuntii hormarsadeen kaasaa oleysan kaasaa wadahaya salaadii qadima alimaamu masalan ba waaxidan bau hormarshay waalqowmuna aakhara mid kale ay hormariyeen fa muqadamahu midka ay hormariyeen ba owlaa owleysan saas weeye kaasaa hadda fasilun waa mid yaroo iska kelmad kelmadeh owlanimada salaada cidda ugu owleysan imaamnimada ayuu kuu sheegi sida ay u kala horeeyaan aimadu si ay u kala horeeyaan tiibuu fasalkan yuu kugu sheegaya owla nnaasi bilimaamati imaamnimada dadka qofka ugu owlaysano al afqahu weeye kan ugu fiqiga badan uma alaqra'u baa ku xiga midka ugu qirada badan uma alawracu baa ku xiga midka ugu xalaal miiratan uma alaqdamu hijratan hijrada midka ku horeeyey ayaa masalan ba ku xiga fiidha hadda waxaad tidhahdaa owla nnaasi bilimaamati alafqahu waxaa la yidhahdaa sideeda baabu salaadku waxa uu fiqhi uga baahdo qirada ugama baahdo oo qirada waad ogtaadoo waa un faatixada iyo suuradda hadba intii aad ka daba raacin laakiin fiqhigiisu min allahu akbar ilaa assalaamu calaykum ayuu u baahanaya sidaa daraaddeed qofba qofka u ka faqiihsan yahay yaa imaamnimada ka owleysan afqaha ku owleysan uma alaqra'u baa ku xiga markii alla waayo afqaha ninka ugu qiraan akhriska badan yaa ku xiga uma alawrac qofka cafiifka ah oo waraca ah oo aan khayaamo looga baqaynin yaa ku xiga markii labadaa la waayo afqahle ma joogo aqra'le ma joogo awraca masala ba u owleysan saas weeye taxafudka masalaba uma aqdamu hijratan hijrada midka ku horreeyey waa zamankii nebiga ninka hijrada ku horreeyey labadii nin oo saxaabada ahaa ee soo wada hoj- hijrooday midka hijrada ku horreeyaa la hormarin wa waladuhu baa lagu xijiro midka hijrada ku horreeya ilmihiisa iyo midka hijrada ku dambeeya ilmihiisa kan hijrada ku horreeya ilmihiisaa sharaf leh oo kaasaa lagu xijinaya uma lasanu dheh kan da'da ahaa lagu xijin markii intaa la waayo hore sifooyinkaa hore la waayo asalkaa lagu xijin uma alasanu da'da oo filislaami wa asana islaamnimada kan ku da'da weyn baa lagu xijin hadda islaamnimada kan ku da'da weyn laba zaman baa loo kala qaadaayo zamankii nabiga hadday tahay ka soo hor islaamay noqonaysa oo ninkaan asagoo isagu kaa weyn yaa laga yaabaa adoo aduu ka soo hor islaam oo ka dayar adiga imaamkii lagaa dhigo haddii laakiin hadda dadkeenaan islaamka oo horay ugu soo dhashay la yidhaahdo waxa weeye nin kasta oo kaa weyn islaamnimadiisuna waa kaa weyn markii asagu marba hadduu islaamnimo ku dhashay haddee islaamnimadiisuna waa intuu kaa da weye kaa islaam weye markaasi waxay noqonaysaa hadba ninka weyn markaad inta kale ka sibataan da'daa lagaaga hormarin uma alasanu dheh oo fil islaami da'da oo xagga islaamnimada uma nasab baa yaa lagu hormarin intaa kale markii masalaba la waayo ama aad ka sinaataan nasabka oo ninka shariifka ah ayaa masalaba la hormarin ama masalaba waxaad leedahay aabaa rag culimo waaweyn oo akaabir ah ku abtirsanhayo oo kale uma alaxsanu baa la hormarinayaa siiratan dabeecada ninka khuluqda wanaagsan baa la hormarin uma alaxsanu dikran ka sheeg sheega fiican baa la hormarin haddana dadka dhexdiisa marka la joogo ninka la yidhaha hebel waa ahlu khayr nin wanaagsan wey waa nin fiican waa marka labadan way islaasimahayaan oo axsanu siiraha iyo iyo axsanu dikriga labadoodu way islaasimhayaan isku mid bay noqon hayaan uma landafu badanan jirka midka nadiifnimada badan iyo wa sawban marada ninka marada nadiifsan ama jirka nadiifsan markay intii kale ka sidmaan yaa la hormarin oo kaasaa qaadanhaya uma alaxsanu sawta dheh sawdka wanaagsan mid kale yaa la hormarin intii kale markay ka sidmaan uma alaxsanu baa la hormarinayaa suuratan quruxda oo ninka aada u quruxdasan markay intii kale ka sinmaan yaa midka masalaba kale laga hormarinhaya famataa dheh waktigii wujidan la helo waaxidun mid oo min haaulaahi kuwaa ka mid a qudima waa la hormarindhe sidaasaa lagu kala hormarinaya markay labada hore ka sinmaan labada dambaa loo kala fiirin markay afartaba ka sinmaan labada ku xigta markay ka sinmaan kuwa ku xiga taasaa loo fiirin taqdiimkuna waa saas afqahaad ka bilaabin aqra aad ku xijin awrac aad ku xijin saasaad samaynaysaa famataa waqtigii wujida waaxidun min haaulaai qudima waa la hormari dheh wain ijtamacuu hadday kulmaan kulluhum baa kulmay ow bacduhum baa yimid qayb ka mida dheh rutibuu haakada sidaa lasoo sheegay baa loo kala hormarin fain istawayaa hadday sulmaan dheh laba marka waa laba faqiih ama waa laba qaari oo watashaaxaa ay ku doodaan imaamnimadii uqraca waa loo qurcayn dheh wa imaamuulmasjidi masaajidka imaamkiisii iyo wasaakinulbeyti aqalka lagu tukanaya kii iska lahaa walow biijaaratinba ha ku deganaadeen muqadamaana kuwa loo hormariyo weeye labaduba calal afqahi faqiihi iyo wamaa bacdahu inta oo dhan masaajidka imaamkiisa iyo nin kale asagoo asagoo faqiih ahayn laakiin imaamka ku filan cid kastoo faqiiha asagaa laga horraysiinaya waa imaamulmasjidkiiya guri baa lagu tukanhayaa ninka guriga iska leh faqiiha iyo aqraya wax kaloo dhan asagaa laga hormarin haddaanu asagu idnin markaa muxuu yidhi wa imaamulmasjidi iyo wasaakinulbeyti walow biijaaratin ba haku haku deganaadee muqadimaana muqadamaana kuwa la hormariyey weeye cala alafqahi iyo wamaa bacdahu raggii ka dambeeyo badnaa walahumaa laakiin labadoodii taqdiimu man bay leeyihiin qof horumarinteed manka wanaadaa ay doonaan ciday doonaan bay odhan karaan natuji wa suldaanu suldaankii iyo walaclaa kii masalaba madaxda ahaa falaclaa kii madaxda ahaa oo min alqudaati qudaadiya walwulaati ah yuqadamuuna waa la hormarinayaa cala saakini baa laga hormarinayo wa cala almasalba iyo wa imaami lmasjidi wa calaa imaami masjidi baa laga hormarin iyo wa calaa gayrihima dadka kale oo dhan oo soo haray baa laga hormarinaya ninka waaliga ah oo madaxda ah oo madaxul iqliimka ah ama imaamka guud ah waxay ka hormarhayaan labadii haddaa soo sheegnoo nidhi saaxiibulbeyd iyo imaamulmasjidku dadka ka o dhan ayaga ka horreeya baa laga hormarin laakiin saaxiibulbeydka waa inuu idnaa asagoon asagu idnin qaadigii iyo ninkii waaliga ahaa gurigaagii imaam iskama noqon karo saas weeyaan saas ad adigu idintid haddaadan idnin masalaba gurigaaga kama noqon hayaandhe imaamka noqon mahayaandhe wayuqadamu waa la hormarayaayo xaadirun kii nagaag iyo masalaba waxorukii nasabkaa iyo wacadul caadilkii iyo wabaaqu qaangaarkiiba calaa musaafirin laga hormarin xaadirkii wa cabdin baa laga hormarinayaa xorkii wa faasiqin baa laga hormarinayaa cadligii wa sabiyin baa laga hormarin baaliqii intaasba intaasaa laga hormaraya waa daadoodii yuqadamu waa la hormarin xaadirun baa calaa musaafirin laga hormarin nin meesha degan iyo nin masalaba hadday yihiin musaafira xaadirkaa la hormarin wa xorun baa calaa cabdin laga hormarin wa cadlu caadilkiiba calaa faasiqin laga hormarin wa baaliqun kii qaangaarka ahaaba calaa sabiyin laga hormarin lifin wa nashru murataba weeyo sidaa markaa qaybtaa hore usoo kala horreysay yay qaybtaan u kala laabanaysaa wain kaanuu marka hadde haba ahaadeen buyur kuwaanu kuwa faqiih badanba ha ahaadeen kuwa ka faqiihsan kuwaanba ha ahaadeen oo musaafirku xaadirka u ka faqiihsan yahay addoonku xorka faasiqu caadilka saqiirku baaliqa kuwaan baa la hormarinay walbasiiru indhoolihii iyo walbasiiru wax arkihiidhe iyo walacmaa indhoolihii sawaan weeye xagga imaamnimada waa isku mid kanaaba khushuuc badan baa la yidhahdaa wa yugrahu dhe waxaa la kaaday an yauma qowman qolo inuu imaam noqdo yagrahu masalaba uu kahanayo huwa imaamka akarhum intooda badan bisababin sharciyin sabab sharciyan ay ku kahanayaan weligaa waa la iska ilaaliya waxaa karaahiya kugu ah dad intiisa badan ku nacsan tahay inaad imaam u noqoto laakiin sabab sharciya waa inay kugu nacsan yihiin oo fisqi ah oo bidcinimo ah oo khalalu salaad ah oo cadamu taxarus ah wax masalaba sharciga inay kugu nacahayaan baa shardiya ee inay masalaba ree hebel oo kale iyo waa mid sidiisaba saan aha iyo wax aan sharci ahayn cidday kugu nacayaan taa lama rabo laakiin waa inay kugu nacayaan sabab sharciya ha yugrahu waxaa la kaday an yauma inuu imaam noqdo qowman qolo qoomkao yagrahu uu kaanayo akarhum intooda badanu bisababi sharciyin ay ku kaanayaan walaa yajuuzu liqtidaau ku xidhashadii miya bikaafirin lagu xidhaa ma bana kaafir lagu xirtaa ma banaana walaa bimajnuunin oo lagu xirtaana ma banaana mana ansaxayso walaa bimuxdisin mid xadas qabood ogtahay inaad ku xirataana ma ansaxdo walaa dii nijaasatin nijaasa midu saaxiiba oo aad ku xirataana ma banaana walaa masalaba qudwatu rajulin rajul xirashadiis iyo wakhunsan waqudwatu khunsan biimra'atin ay ku xirtaana ma banaana waa naqsigii nin ama masalaba waxaad leedahay khunse naag inay ku xirtaan ma banaana sagaal suuraa ka dhalato waxaa la yidhaahdaa waxaa saxiixa nin nin inuu ku xirto waa saxiix naagu inay nin ku xirtana waa saxiix khunsa inuu nin ku xirtana waa saxiix naagu inay khunse ku xirtana waa saxiix naagu naag kale inay ku xirtana waa saxiix shantaas waa saxiix waxaa saxiix ahay nin inuu naag ku xirtaa ma banaana nin inuu khunse ku xirtaana ma banaana khunsa inuu naag ku xirtaa ma banaana khunsa khunse kale inuu ku xirtaana ma banaana sagaalka suura waa taas shan waa saxiix afarna waa waa baadi saasay noqon hayaan markaa muxuu yidhi walaa masalaba qudwatu rajulina ma ansaxdo iyo wa qudwatu khunsa biimra'atin ay ku xirtaan laakiin naagtu labadaba way ku xidhan kartaa naag kalena way ku xidhan kartaa walaa mandhe walaa man qofku xidhashadiina ma banaana manka oo yaxfidu xifdisan alfaatixata biman uu ku xirto yukilu dhibahaya bixarfin oo minhaa faatixada ka mida xaraf faatixada ka mida qof ka tegahaya adoo faatixadii wada yaqaan inaad ku xidhataa ma banaana waxaa shardiya imaamku inuusan kaa nusqaansanayn ko waxaa kaloo shardiya inaan imaamku masalaba ummi ahayn labaduba waa laba shardi ma bimanow ku xirtaa ma banaana manka oo yukilu dhibahaya bixarfin oo minhaa faatixada ah ow biakrasa ku xirto aflaawihii akraskii aan masalaba saga salaadiisu waa iska saxiix laakiin adigu imaam inaad masalaba ku noqdo adoo adigu wax akrinaya kuma banaana walaa biarata idqaan badanihii inuu ku xirtaana ma banaana walaa bialsaqa bedel badanihii inuu ku xirtaana ma banaana idqaan meel aan meesheedii ahayn buu idqaam hayaa ihdina siraada almustaqiim buu leeyahay oo meel aan meesheedii ahayn buu idqaam gelinaya oo shid haya ama waxaad leedahay waa ibdaalo xaraf buu xaraf ku bedelhayaa sida badan xaraf buu xaraf ku bedelhayaa waxaa la yidhahdaa haadaa masalan ba oo hamdi oo kale loo akriyo iyo kaafka senberi ka dhexeeya haynka iyo kaafka oo la akriyayo kuwaas waxoogay bay waxaa la yidhaahdaa jaraha cudurdaar bay xoogaan leeyihiin oo dhul badan baa laga laga isticmaalaa qaarna waxay leeyihin jumhuurta maya imaam galow mahayo walaa biarate masalaba u ku xirto idqaan badanihi ow alsaqa masalaba bedel badanihi u ku xirtana maya xaraf buu xaraf ku bedelhaya fain dahara haddou daahiro bacda salaati marka salaadii bacdigeedba ana imaamahu imaamkiisu waaxidun oo min haaulaai intii haddaan soo diidnay mid ka mida inuu yahay imaamkii baa caddaatay oo maxaan soo nidhi waa kaafir majnuun muxdis daa nijaaso imroo intii masalaba ummi kuwaas akhriskii wixii hadda aad soo martay mid ka mid a ayuu u caddaaday lazimahu icaadatu icaadada kule icaadada ku laazimaysa soo celin ilaa idaa kaana inuu yahay mooye calayhi najaasatu khafiyatun najaase khafiyahu inay imaamka ahayd mooye oo muxdisan inuu yahay fii kayri ljumca ow fiihaa jumcadii weeye wahuwana zaa'idun ou yahay cala alarbaciina intii hadda aan soo marnay mid ka mid ah hadday caddaato salaaddaa waad soo celin allaahuma imaamku inuu noqdo muxdis ama nijaase khafiye ah oo meel haddaad isha aad la raaraacdo aanay muuqanaynin baybay bay nijaasadiis ku sugan tahay labadaa waxaa la yidhahdaa soo celin mayse labadaa ma soo celinaysa waxa kaleo dhan waad soo celin khunsow noqday naag bay noqotay wixi aad ku xiratay ummi bau noqday gaal bau noqday kuwaasoo dhan waad soo wada celinaysaa salaadaadii markaasuu yidhi fain dahara haddou daahiro bacda salaati ana imaamahu waaxidun inuu yahay baa muuqatay waaxidun inuu yahay min haaulaa'i baa daahirtay laazimahu ninkaan maamuumka alicaadatu baa ku laazimaysa ilaa idaa kaana inuu yahay mooye calayhi imaamka korkiisa najaasatu khafiyatun ow kaana imaamkii muxdisan inuu yahay mooye fii kayri ljumcati jumcada qayrkeed inuu muxdis yahay mooye ama imaamkii waa jimcadii wuxuu muxdiska yahay ama udaa nijaasaha yahay cadadkaa la fiirinaya haddii cadad afartankii ka zaa'ida oo kale la helo sidaanay noqonaysa waxba la soo celin maayo haddaan cadadkii ka zaa'id ahayne afartanka asagaa ka mid ahaana waa la soo celin gudi ilaa jumcada waxaa shardiya afartan jamaca inay ku tukatee ow fiihaa masalaba jumcada fiigeedii weeye wahwana zaa'idun cala arbaciin fii kayri ljumcati haddii ay tahay oo imaamkii muxdis ou noqdo ama daa nijaasa salaadii la soo celin maayo ow amase maana fiihaa jumcada fiigeedii weeye wahuwa imaamkuna zaa'idun buu cala arbaciin ka yahay fa in kamula dheh bihi bilimaami alarbacuuna masalaba hadday ku kaamil noqdaan wajabat ilicaadatu baa waajibaysa arbacuunkii baa ku kaamil noqonayay imaamka laftiisa icaadadaa waajibi fain kamulat ilarbacuuna bihi ay bilimaami wajabat ilicaadatu dheh wayasixu waxaa ansaxa fardun baa ansaxaayo khalfa naflin sunna nebi dabadiisa wa subxun baa ansixinoo khalfa duurin duhur dabadiisa wa qaa'imun baa ansixinoo khalfa qaacidin mid fadhiya dabadeeda wa adaawun baa ansaxaysaoo khalfa khadayn wa bilcukuusi inta lasoo maray cagsiyaalkooda tasixu fardun baa ansaxayo khalfa naflina salaad sunnaha ninkii tukanhayay inaad farad ku daba xirataa way ku bannaan tahay laakiin waxaa la yidhahdaa ajrigii jamaacadaad waayeysaa waataad horey kusoo maraysay wa subxun baa ansaxaya xirashadiisa oo khalfa duhrina salaad suxub subax inaad duhur dabadii ku xirato ama duhur masalaba yaa ku ansaxaysa wa qaa'imun baa ansaxaya xirashadii mid taagan khalfa qaacidin oo ku xirto mid fadhiya adoo adigu taagan inaad ku xirato ansixi wa adaaun masalaba baa ansaxaysa yasuxu adaaun baa ansaxayo khalfa qadaa'in lagu xirto salaad duhur ood hadda tukanayso nin qada tukanayaad ku daba xirato waa saxiix waa bilcagsi intii haddaan soo marro ona dabagedigeeda saas weeyaan walow iqtadaade haddau xirto bikayri shaaficiyin bau ku xirtay isagoo shaaficiya yowqafaa shaafican ku xirtay saxa waa saxiix in lam yatayaqan haddaanu yaqiinin annahu midkaan imaamkaa akhalla inuu dhibay biwaajibin wa ilaa falaa qof aan madhabkii ahayn madhabkaagii ahayn baad ku xirata salaadaadii waa saxiix waa goormo laakiin waajib wax adiga kuwa inuu ka tegahaya haddaadan ogeyn waajib buu ka tegahayaa qiradiibuu qaar ka tegahaya adiga waajibka agtaada ahay salligoo kaloo rugni adiga agtaada ahaa buu ka tegahayaa wax adiga salaada agtaadii birulhayay buusan ka taxarusaynin kugu xirmi maysa salaad maxaa shardiga sideeda an laa yactiqida budlaana salaata imaamihi laba iyo tobankii shardi waataan kusoo darnay imaamka salaadiisa baadilnimadeeda waynuusan caqiidaysnayn saasaa shardiga marka iqtadaa shaaficiyun baa masalaba ku dayday bikayrihi saxa waa ansaxaya in lam yatayaqan haddaanu yaqiinin annahu midkaan uu ku dayday akhalla inuu dhimhayo biwaajibin wa ilaa adoo waxuu yaqiiniyo inuu waajib dhimhayo falaa dheh walictibaaru biictiqaadi lmaamuumi weeye waxaa la fiirinaya sidiisa waa ictiqaadka maamuumka ilaa imaamku isagaa hogaamiye ah oo isaga cidna kuma xirna wa tugrahu waxaa la kahday qudwadii tugrahu quwatu qudwatu baa la kahdayo waraa'a faasiqin faasiq dabadiisa wa fa'fa'in fa'fa'leeye dabadiisa wa tamtaayin ta badanee masalanba dabadiisa wa laaxinin oo laa yugayiru lmacnaa laxni badane aan macnaha doorinaynin dabadiisa waa karaahiyo nin masalanba waxaad leedahay faasiq aad ku daba xirato midkaas fa fa sameeya oo fa'dow celceliya faatixada fa kuma jirta xagee fa'da ka keenay waa suuraddii dheh suuradda weeye tamtaam weeyoo ta'dow celcelinhayaa waa laaxin laxnigaasu waa laxni aan macnaha burinaynin amaa laxni macnaha burinaya haddou noqdo hadde qiradiiba ma ansaxayso marka qiradii burtana salaaddii ma ansaxayso ee waa laxni aan macnaha burinayn inaad tiraahdo tugrahulqudwatu baa la kadayo waraa'a faasiqin lagu daydo wa waraa'a fa'fa'in fa'fa'leeyahaas masalaba badanahaas lagu dayday dabadiisa iyo wa tamtaamin ta ta ta'leeyi ama ta'magooyi ama ta'badane lagu daydo iyo wa laaxinin wa waraa'a laaxinin bimaa laa yuqayiru lmacnaa laxni aan macnaha dooninaynin kii laxninhaya lagu daydo wallahu subxaanahu wa tacaala aclam fii ma yatawaqafu fii ma yatacallaqu dhe bimawqifi alimaami iyo walma'muumi imaamka iyo maamuumka istaagooda xukumkii ku tacalluqay buu u fasal yahay halka imaamka uu istaagin iyo halka maamuumka uu istaagahayo asunnatu dheh an yaqifa dakaru dakarku sunnadu inuu istaago weeye an yaqifa dakaraani miya labadii dakaraanka ahayd iyo fasaacidan wax ka badan khalfal imaami inay istaagaan weeye laba nin iyo wax ka badan hadday yihiin maamuumiintu wadakaruulwaaxidu dakarkii keligiis ahaana can yamiinihi bau istaagi saddex haddaad gaartaan jamaacada oo imaamka hore istaago khalfigiisaad labadiinu istaagaysaan ama intii ka badan adinkoo weliba labada daraf simahaya oo taswiyada labada daraf safka eegahaya hadday laba nin keliya aad tihiin oo imaam iyo maamuum keliya aad tihiinna dhinaca midigta ah maamuumku istaagahaya oo kaa yaro dambaysa waxaa la rabaa farahaaga fiidoodu ciribtiisa inay ka dambayso ama la sinantay ciribtiisa inay ka dambayso farahaaga fiidood saasaa la raba oo dhinaca midigtaa kaga aadan ma aha ciribta ciribta inaad u saarto taasu fadiiladii jamaacadii aad soo martay fara badan ahayd yay kaa tegsiin asunnatu dheh an yaqifa dakaru dakarka an yaqifa dakaraani labadii labayd iyo fasaacidan wax ka badan khalfal imaami inay istaagaan weeye wadakaru dakarkii alwaaxidu oo keligiisahana can yamiinihi can yamiin limaami bau istaagi fain jaa'a marka hadduu yimaado aakharu mid kale nin kale axrama waa xarmadaayo can yasaarihi yasaarihi waatee yasaarilimaami bau ka xarman imaamka bidixdiisa ka xarman uma yata'akharaani labadoodii gadaal bay tallaabo u bixi inamkana hadday suurowdo oo meeshu ay waasic tahay wa ilaayo haddaan meeshii waasic ahayn taqadama imaamu dhe imaamkaa hormara oo tallaabo hore u baxaya laba ninoo wada tukanhaya oo ninkii midigta ninka kale uu imaamka ka taagan yahay haddaad timaado adoo saddexa sida hadda dadku sameeyaanoo darkii sidoo kii dhinaciisa uu istaagahaya waa mamnuuc taa lama ogola waxaad istaagaysaa imaamka bidixdiisaad isku aadin adna adoo adna ku dhow maaha meel fog adoo ku dhow oo imaamka adiguna intii kan kale u taagnaayoo kale farahaaga fiidoodaad ciribtiisa ka dambaysiinaysaa halkaasaad ka xarman markaad labadiinuba wada xarmataan tallaabaad gadaal u baxaysaan haddaan meeshu ay waasic tahay amaa meeshii baa waasicaan ahaynoo imaamka unbaa bixi kara adinku ma bixi kartaan asagaa tallaaba horay u bixi labadiinuna markaasaad saf noqonaysaan sidaa weeye haddii laakiin waxaa la mid ah haddii qofkii aad og tahay qof yaqaana arrintii inaysan ahayn oo imaamkii laftiisii baan markaad midigta ka xarmato bidixdiisa markaad ka xarmato taqadum samayn mahayo maamuumkuna ta'akhur kuusoo samayn mahayo sida hadda aada u dhacda halkoodii bay iska taagnaanhayaan marka haddaad markaa meel ka fog intaad istaagto kaasu kuusoo tallaabsadoood kaa soo jiido waa iska saxiix markaas ayada lafteedu ilaa waa markaa saa lagu leeyahay waa markii labadii qof ay xukunkii garanhayaan oo ama kanu gadaal kuula baxahayo ama imaamka horey u tallaabsanhayo haddaan midna dhacaynin adugu marka gadaal intaa iska istaagtid oo gashay salaadii kii soo jiido maamuumka ahaa marka muxuu yidhi fa in jaa'a aakharu nin labaad hadduu yimaado axrama waa xarmadaa kaa labaad can yasaarihi yasaariliimaami imaamka bidixdiisiibuu ka xarman uma yata'akharaani labadii ma'muum way dib dhicin oo gadaal bay u tallaabsan inamkan hadduu suuroobin wa ilaa hadduusan suuroobaynin taqadama alimaamu imaamka horey u tallaabsan ee wayn xadara haddii ay xaadiraan rijaalun iyo wa sibyaanun iyo wa nisaaun baa xaadiray rag waaweyn iyo carruur yar yar iyo haween intaba baa isku yimid taqadama rijaalu baa hormari raggaa kow u hormarahayo uma sibyaanu baa ku xishanaya wiilasha yaryarka uma nisaa hablaha ugu dambaynaya haweenkaa gadaal ugu ahaanhaya wataqifu dha way istaagino imaamatu nisaa'i haweenka imaamkoodii wasdahunna dhexdooda istaagin haweenku keligood hadday jamac samaysanhayaan waa taa soo martay oo jamcu waa u banaanaa marka imaamka midda ahu bartamay istaagaysaa sidaa ragga oo kale horay u bixi mayso oo gaar ahaan mayso way masalanba bartamay istaagi waxaa la mid ah imaamulcuraad rag wada qaawan oo dhar waayey yaa tukanhaya imaamka horay u bixi mahaye dhexdooda u istaagahaya si marka uu sujuudo ama rukuuco fuxshiga cawradiisa aan maamuumiinta u arag markaa muxuu yidhi taqifu imaamatu nisaa'i wasdahunna bay istaagaysaa wa yuraa waxaa la kacday dheh an yartafica inuu inuu kor noqdo mawqifulimaami imaamka istaagnaantiisu cala almaamuumi inay ka kor noqoto wacasuhuna waa karaahiyo ilaa an yuriida masalanba inuu ujeeda mooye alimaamu imaamku tacliimuhum qolada maamuumiinta baridoodii afcaala salaata uu barhayo oo sidii nabigu mar uu sameeyey waxaad tidhahdaa imaamka iyo maamuumku inay kala sarreeyaan waa karaahiyaa la yidhahdaa haddaan cudurdaar jirin imaamkii baa dabaqaa tala fuushay maamuumkiina hoosow joogaa lama rabo maamuumkiibaa kor saaran imaamkiina hoos buu joogaa lama rabo ilaa cudur inuu yimaada maahan cudurkii waa maxay dayqii baa ka mid ah mawdici ou dayq yahay waxaa ka mid ah ixtiyaajatu tacliim imaamka waxaa la dadkan baan aqoon afcaashaba marka waxaa la rabaa inay fiirsadaan qaabka u rukuuci iyo qaabka u ictidaali qaabka u sujuudahayo hay-ada gacmaha uu qabsanhayo ayuu barhayaa dadkii ayadana imaamku meel sar u istaagahaya masaajidda dabaqaadka hadda keenaan oo kalea waataan haddana soo maraynay asaga oon kaasu buuxsamin kor inaad ku tukataa waa karaahiyo xabadna heli maysid fadiila wax jameecadaad ka helayso fadiilaa ma jiro marka imaamkii baad ka sarraysaa soo maaha baahina ma jirto dabaqaadka masaajidda masalan baa dabaqaad kalahoo dhan waxay la mid tahay safkaan labada kanoo buuxin gudaha ah haddaad kaa ka aad gasho oo kaas ka dhigato aad jameecadii ka samayso ama kor ka samayso safkii horeoo bannaan adoo gadaal saf ka sameeyey baad la mid tahay mana fadiilana xabad heli maysa jameecadii ka heli maysa markiis kanu buuxsamo oo kan meel aysan ka banaanayn yaa ninka kaa ku tukanhaya ama kaa sare ku tukanhaya fadiilo ugu horaysa inta ka horaysa fadiilo male markaa muxuu yidhi wayurahu waxaa la kaday an yartafica inuu kor noqdo mawqifulimaami imaamka mawqifkiisu istaagnaantiisu calaa mawqifi lmaamuumi inuu ka kornoda karaahiya wa cagsuhuna waa karaahiyo maamuumku inuu imaamka ka sarreeyana waa karaahiyo ilaa an yuriida alimaamu imaamku taliimu tacliimu ilaa an yuriida alimaamu imaamkii tacliimahum dheh ayaga baristooda inuu doonhayo maahane afcaala salaata uu baro salaadda afcaasheeda inuu baro inuu doonhayo imaamku mooye oo markaa meel sare u istaagi sidii nabiguba uu sameeyey aw yakuuna alimaamu imaamkii mubaliqan inuu yahay mooye mid gaadhsiinaya can ilimaami imaamka oo fayudoba markaasaa la suneeyey haddii imaamka laftiisa maamuumka laftiisa uu mubaliq yahay oo saasuu meesha dheer u fugo oo sawdkiisa ah dheer in la maqlo ama asaga laftiisaba in hay-adiisa la arko waa saxiixa iyaduna haddii dayq yimaado oo masaajidka qaybtiisii hoose buuxsantana ayadiina waa saxiix waa sidoo kale ahe fa yudabu markaas irtifaacii waa la suneeyey dheh laakiin muxuu yidhi in kaanaa hadday ahaadaan laba mawduc markay ku kala tukanhayaan fiiri hadda masalada ugu dhibka badan qudwo weeye iska fiiri waxa weeye imaamka iyo maamuumka waxaa ka dhasha inay hal masjid ku wada tukanhayaan in ay bannaan ku tukanhayaan waa laba saw maahan in ay guri iyo bannaan ku wada tukanhayaan oo qaarna guri ku jiro qaarna bannaan tukanhayo ku tukanayo ama markaas gurigaasu masjid ha ahaado ama guri kaloo caadiya ha ahaado saddex saw maahan laba qolo oo aan masaajid ahan inay ku tukanhayaan afartaas suuraa ka dhalata waa shardiga ugu adagoo waxaa la yidhahdaa imaamka iyo maamuumka mawdac inuu kulmiyaa shardi ah waxaa lagu odhanayaa marka haddii hal masjid ay ku tukanhayaan imaamka iyo maamuumku laba shardi baa loo shardiyaa waxaa la shardiyaa an yaclama intiqaalaata imaamihi imaamka intiqaalaadkiisa inaad og tahay markau rukuucin markau sujuudin oo maxaad ka og tahay waad aragtaa ama maya ciddii ku xirnayd oo markau rukuuco ama sujuuda la sujuudaysay baad arkaysaa ama sawdkii oo aan ishtibaah kaa gelayn baad arkaysaa waxaa shardiya yaad maqlaysaa dhe sawdkii oon ishtibaah kaa gelayn baad maqlaysaa waxaa shardiya inuu og yahay intiqaalaadka imaamka ko inuusan mawqifka kala hormarin labadaas keliya loo shardiyaa marba haddaad isku masjid ku jirtaan waa masaajid toban dabaqa waa masaajid toban qolo kala xihan waa masaajid sidau doono u weyn meel kastaba halkan iyo islii meesha ugu dambaysa hadduu leeyahay waad ku xihan kartaa laakiin waa markuu masjid yahay oo hal masjid kulminhayo dabaqaad weeye waa masalan boqolol kala gogo-an oo kala gaar oo kala xidhxidhan sidau doonaba ha noqdee waxaa shardiya mar haddaad hal masjid ku jirtaan inaad intiqaalaadkiisa og tahay mawqifka taagnaantana aadan kala hormarin labadaas shardi bis baa shardiya haddii bannaan aad ku wada tukanaysaan oo halkaa bannaan aad ku wada tukanaysaanna hadda imaam horta mawqifka inaadan kala hormarin weligaaba waa shardi hadda halkaa kuwa jimcada isaga tukanaya adarka lawadiyey oo lawadi oo laga samir salaadba dadku waxay rabaan maaha haddaad bannaan ku tukanaysaan waxaa shardiya saddex boqol oo dhudhu inuusan kaaga fogeyn imaamku maana idinma dhexeeyo gurya idinma dhexeeyaan dhul bannaan baad ku wada tukanaysaan imaamka saddex boqol oo dhudhun ama safka asaga ka dambeeya inaan saddex boqol oo dhudhun idiin dhexayn baa shardiya labadaa xaggaa iska dhig waxaa soo haray markaad laba guri ku kala tukanaysaan ama guri iyo bannaan ku kala ku kala tukanaysaan labadaasaa soo hartay markaad laba guri ku kala tukanaysaan oo qolkaan iyo qolkaan baad ku kala tukanaysaan waxaa shardi ah horta in aan maanic idiin dhexaynin oo gidaar idiin dhexaynin haddii gidaar idiin dhexeeyo gidaar aan albaab lahayn inuusan idiin dhexayn baa shardiya gidaar baa idiin dhexeeya aan albaab lahayn ama maya albaab u leeyahay albaabkii baa xihan maya kuma xihan kartid waa markii laba qol aad ku kala jirtaan waa inaan gidaar idiin dhexayn haddii gidaar idiin dhexeeyona gidaarkaasu waa inuusan ahayn gidaar aan albaab lahayn inuu albaab leeyahay de gidaar ba idin gidaar waa inuusan idiin dhexayn ama gidaar albaab furan lahaa idiin dhexeeya waa saxiix taasuna meeshaan hadda wax ku arkaysa arwooyinkan oo kale qol baa halkaas waxaa leeyahay raggaa leh halkaas oo kale qolana waxaa leeyahay haweenkaa leh kaasi ku xihan yihiin magaalo dhan baa udhexaysa guryo dhan kaasi yay ku xihan makarafoonkaasi dhegaysanayaan haweenku halkaasi ragga uga xihanaya hadda waa arrin nairobi iska caamoho masaajidka aidka oo looga xidhanayo meeshaas somaad arag naynka iyo looga xidhanayo annaga hadda keenna gurigaan dhexdiisa waxaa ku yaalla dariiq weyn maalinka jimcada dad baa gogol dhigta toban jeer baan u tegey oo ka nahiyey laga samir meel xero ahoo ka shishaysa hadda isaga gurigaan oo xaggaas ka ahoo dhul bannaana ah maalinka jimcada waa la buuxinaya wax kasta loo sheeg ma jirto waxba kama jiraan laa jimca walaa qudwa walaa iyo xaaga nisba waa inay adiga imaamka idiin dhexayso nisbo tusinaysa inaad imaamkaa ku xidhan tahay oo curfi ah waa inay jirto waxaa soo haray imaam masalaba markii aad guri iyo bannaan aad isaga xidhan tihiin imaamkii baa bannaan taagan ama adaa guri ku jira masjidkii baad ku jirtaa yaa imaamkii ku jira adigiina bannaan baad uga xidhanaysaa bannaankaa waxaa loo kala qaadahayaa amaam inuu yahay oo imaamkii gadaashiisa afdambe aad ku aadan tahay iyo jambi inuu yahay baa loo kala qaadi haddii uu jambi yahay masaajidkaanaa imaamkii ku jiraa adna bannaankaasaad uga xidhan tahay waxaa shardiya albaabkaas oo maftuuxa in aad safki kala xidhiirtaan oo safkan iyo safkaa bannaanku ay xidhiidhaan albaabkaas furan iyo wixii ka dambeeya baa ku xidhan kara marka laakiin inta ka horraysa oo masaajidka dhinaciisii yah maya kuma xidhan karaan hadday gadaal aad ka jirtidna iridda ugu dambaysee masjidka waa inay maftuux tahay muxaadigeeda ayada iriddaa ku aadanna waa in citaagan tahay inta ka dambaysaa markaasay ku xidhan kartaa qofkaa iridaan masaajidka bannaanka ku xidhaysa taagan yaa imaam idiina adinka oo dadkaas ka dambeeya asagaa imaamu ah kabacdi intaa dambe ha farcameen intay rabaan ha sii socdeen laakiin iriddaa oo maftuuxa oo aan marduudo ahayn waa inay idiin dhexayso oo aad kala xidhiirtaan halkaas itisaalka kala xidhiirtaan taasaa shardiya waxaa shardiya ninkaas iridda ku aadan imaamka min gayri idwiraarin waa in cidaafin uu togi karo isagoo laalaaban waa qofka iridda ku aadan adoo warwareegin ee tooskaagii ah inaad imaamka u tegi kartaa shardi ah markaas adigaa markay taadu sax noqoto dadka kale adigiibay markaas kugu xidhanhayaanoo ama safkii dhinacaagabuu ka farcamin ama gadaal baa lagaaga xidhan adigaataa marka laakiin waa sida isku xidhaysa ah imaamkii oo kaleda ayaga u tahay qudwadaasuna saxiix weeye waxaan nairobi laga tukado wax raadla ma leh nin kale masaajidka mikrofoonkiisaan ku xirnaanaya oo meeshaan rabaan wax dhiganaya kacbadaba ma intaad furatid mikrofoonkeeda waad maqlaysa ay ku xidhanta maxaa maxaa udhexeeya labadood wax udhexeeya ma leh simaaca mar hadday ujeedadaada una tahay aad tahay oo mikrofoonka simaaciisaan ka maqlahaya raad male taas salaad ma aha saas weeye jumcada waxaa lagu tukado o dhanna waa wada baatil duhurkiina waa lagugu leeyahy laakiin muxuu yidhi marka afartii qaybood baa laga yaabaa inuu meesha kaaga sheege iska fiiri laakiin wuxuu ku yidhi in kaanaha imaamkii iyo maamuumkii fii kayri masjidin hadday ku sugan yihiin masaajid kayrkiis wajaba waxaa waajiba an yuxaadil asfalu asfalku alaclaa inuu qaabilo bibacdi badanihi inuu qaabiliyo an yuxaadil asfalu midka hoose alaclaa kan kore bibacdi badanihi inuu qaabilinhayo bishardi ictidaali khilqati iyo lala qabo khilqada ictidaalkeeda iyo wixii la mida lala qabo in kaanaa fii kayri masjidin weeye masaajid kayrkiis weeye waa kala sarreeyaan wuxuu leeyahay adugu dabaqaan hoose ma joogtaa kana dabaqaa sare ma saaran yahay midkaa dabaqa sare saaran lugihiisa hoose iyo adiga madaxaagu waa inay tilmaan oo saasoo kale isku qaabilahayaan isku aadanaan lama rabo saas oo kale juz inay iskaga qaabilhayaan baa shardiga oo meesha kaasu saaran yahaa gaaban marka lugihiisa yaa madaxaaga dhicintiisaas isku aadamaysaa saasuu leeyahay laba wadaa dariiqaa ku jirto dariiqatul waxaa la yidhahdaa muraawase iyo dariiqatulciraaqiyiin marka qolana itisaal iyo itixaad bay shardidaa qolana qurbi bay shardidaa qurbigaa raajixa kan hadda wuxuu maray shiikhu jumhuurta qeybtii shardinaysay itisaalka xidhiirka shardinaysa inay xidhiiraan shardinhaye marka laakiin waxa weeye jameeco oo dhan waxaa raajixa qurbiga iyo cadamulmaanic saddex boqol oo dhudhu waa inaadan uga fogeyn maanicna waynusan idiin dhexayn jidaar iyo albaab xiran iyo wax maanica oo ru'yada iyo muruurka manciyaa inaysan idiin dhexaynin taasaa shardiya raajaxu kaa weeye asagu laakiin shiiku hadda wuxuu maray qoladii muraawase oo doon oo oo lahayd waxaa shardi ah itisaal inaad xidhiirtaan markaasuu yidhi laakiin in kaanaa hadday yihiin fii kayri masjidin wajaba waxaa waajiba an yuxaadila asfalu kan hooseeyaa alaclaa midka kore bibacdi badanihi inuu qaabilsiiyo badankiisa qayb ka mida inuu qaabilsan yahay bishardi ictidaali khilqati iyo lala qabo wuxuu leeyahay mid aad u gaaban hadduu yahay la fiirin mahayo qof muctadila hadduu ahaan lahaa madaxiisa iyo kaa lugihiisu waa inay isqaabili lahaayeeno saa isugu aadami lahaayeen saasuu leeyahy waman lam yajid marka qofkii aan helin fi safi safka fiigiisii furjatan qofkaan ka helin axrama waa xarmadaa uma yajidibu linafsihi bow waaxidan u soo jiidan min asafi buu ka soo jiidanaya liyaqifa waaxidkii macahu inuu istaago wayundabu waxaa loo suneeyey lidaalika midkaa majruurkaana musaacadatuhu kan u kaalmayntiisa yaa loo suneeyey safkii oo meel laga gala aan lahayn baa timid kaligaa meel haysna kooli leh horta meesha imaamka ku aadan intay istaagtay xero salaadii allahu akbar markaad tiraado xidhato qofka kaa horreeya soo jiido asnaha kuusoo tallaabsado maxaa shardi ah horta inaad xidhataa waa shardi adoo weli xihan qof ma jiidan kartid markee intaadan weli salaaddii geli kalaad jameeca la-aan dhigaysaa waxaa kaloo shardi ah kan laftiisu inuu yahay qof aad is leedahay aqoon buu leeyahayoo asaga oo salaadiisii ilaalinhaya oo aan tallaabooyin badan samaynin yuu kuusoo ku yeelhayaa inaad is leedahay ee haddaad ogto inuu ku diidinba oo markaad soo jiidda farajirjir kugu dhufan ama maya waa iska caamayo waa iska soo tashtash odhanhayaayoo dhowr tilaabou soo qaadaya salaaddiisi baa buraysaa kaama jiidanaysid waa inuu yo qofka qofka salaaddiisa waa inaadan fasaadin inuu kuu kaalmaynhayana waa inaad dareemaysaa ood malaynayso markaasuu wuxuu ku yidhi waman lam yajid qofkaan helin fi safi safka fiigiisii furjatan qofkaan ka helin meeluu galo axrama markaas uu xarman salaaddii baad horta geli marka hore waad galaysaa sooma aragtid uma yajidibu linafsihiba waaxidan usoo jiidan qof buu soo jiidanhayaa markaas min asafi buu ka soo jiidan oo muxuu soo jiidahayaa liyaqifa mankaasu macahu inuu istaago oo markaa laba noqotaa wayunaw dheh lidaalika waxaa loo suneeyey midkaa la soo jiitay waxaa loo suneeyey majruurka ah musaacadatuhu baa loo suneeyey ninkaa saacidistiisa inuu kan saacido oo u yeelow kuu soo baxo yaa wanaagsan walow taqadama haddau horumar u yidhi caqibulmaamuumi maamuumka ciribtiisu calaa caqibilimaami hadday ka hormarto lam tasixa salaatuhu salaadiisu ansixi mayso haddii aad imaamka mawqifka kala hormarto salaadaadi waxba kama jiraan imaamku waa mutabic taabic masalaba kii la raacayo weeye mutabic weeye adna taabicii baa tahay haddee qof aad raacaysid waa kaa horreeya waana ku raacahaya ma jirto waa inaad imaamka kaga hore kaga dambaysaa mawqifka shardi weeye waxaan hadda la tukanayo oo imaamyaalkii laga hormarahayo oo maalinka jimcada qofba meesha dhiga raba uu dhigalayo salaad maaha waxaas dadka salaadda sooma doonan baad is leedahay inta badan walow taqadama hadda uu hormaro caaqibulmaamuumi baa calaa caaqibilimaami ka hormartay ciribtii maamuumka ciribtii maam- imaamka ka hormartay lam tasixa salaatu salaadiisu ansixi maysa dheh wa mataa waqtigii ijtamaca almaamuumu maamuumkii iyo walimaamu imaamkii fii masjidin ay ku kulmaan ijtamaca almaamuumu iyo walimaamu baa fii masjidin ku kulmay saxal iqtidaa'u baa bannaan mutlaqan duuduuba waxa weeye ha kuu dhowaado ha kaa fogaado ka sarree ka dambee xaggaa ka jir xaggaa ka jir marba haddii masjid idin kulmiyo waa sa- saxiix weeye maxaa shardiya un intiqaalaadka inaad og tahay mawqifkana aadan kala hormarin labadaa shardi un bay leedahay waa mataa waktigiiba uu yidhi ijtamaca almaamuumu maamuumkii iyo walimaamu imaamkii fii masjidin ay ku kulmaan saxal iqtidaa'u baa bannaan mutlaqan wain tabacadaa haba kala fogaadeen oo ikhtalafa haba iskhilaafo oo albinaau dhismihii dhismuhu haba iskhilaafo mitla an yaqifa axaduhumaa midkood inuu istaagayo wixii la mida ah fi sadxi walaaakharu kanoo kalena fii biirin ou istaago oo fi lmasjidi kusug god hoose oo masaajidka ah mid taagan yahay midna sadxigaas yaroo saqaafka uu saaran yahay marba haddii hal masjid aad ku jirtaan waxba fad- dhib ma kalaan wain tabaacadaane labadooda haba kala fogaadeen aw ikhtalafa haba iskhilaafo albinaau dhismu ha iskhilaafo wadaalika maxuu yidhi mitla an yaqifa axaduhumaa midkood inuu istaagayo wixii lamida weye fi sadxi ou istaago sare sadxiga sare saanqaafkii walaakharuna fii biirin oo fi lmasjidi god masaajidka ku sugan ceel ahaan oo godan oo hoos oo masaajidka ku sugan oo u istaago wain uqliqa haba la xidho u yidhi baabu sadxi matalaba uqliga haba la xidho ah wain uqliqa haba xidhmo baabu sadxi dheh sadxiga albaabkiisa haba xidhmo oo albaabkii idin dhexeeya haba xirnaado hadda salaan baad iska xidhata uma ahan albaab albaabkan dhexo salaanka ah hadduu xitaa xidhan yahay oo dabaqa sare aad ugu gudbayso laa baasa mar haddii masjid idin kulmiyo waxba dhiba ma laha ah, meelaha kalea la odhan doonaa albaabka xiran waa mamnuuc markaasuu yidhi dheh haweyn uqliqalbaab masalaba muxuu yidhi uqliqalbaabu baabkii haba la xidho dheh baabu sadxi miyaa uqliqa haba la xidho baabu sadxi dhahaasaa weeye wayn uqliqaba haba la xidho oo baabu sadxa la xidho sadxiga albaabkiisa haba la xidhee haddaad masjid ku wada jirtaan waa saxiix laakiin maxaa la yidhi muxuu yidhi yushtaradu waxaa la shardiyaa alcilmi ogaansho biintiqaalaati alimaami imaamka gurguurkiisa aada ogaato intiqaalaadka guurguuristiisa aada ogaato imaa bimushaahadatin inuu ka ogaado aragti imaamka aad aragto oo bisimaaci mubaliqin midku soo gaarsiinayo magarafon iyo qof wuxuu yahayba maqalkiisa inaad ku ogaato ama dadkii asaga arkahayey yaad adigina arkaysaa waa isku wada mid laakiin muxuu yidhi yushtaradu alcilmu baa la shardiyaa ogaansho oo biintiqaalaati limaami aad og tahay imaa bimushaahadati inuu ka og yahay oo bisimaaci mubaliqin inuu ka og yahay wlmasaajidu masaajidii almutalaasiqati ee isku dhalagelay almutanaafidatu ee isku furnayd ee isku fulaysay ka masjidi waaxidin waa kuweenaan oo kale keenaan oo kale hadda waxaa la odhan karaa waa afar masjid masjid waa kan mid labaad waa dabaqaan mid saddexaad waa gaas mid afraad waa banaankaas baa la odhan karaya marka masaajida mutalaasiqada ah ee meelaa sideedu isku furan tahay waa masjidkan iyo kaas iyo kaas oo isku wada furan dhexda iskaga furan hal masjid baa xukunkiisa la siinaya wlmasaajidu masaajidii almutalaasiqatu isku dheganay almutanaafidatu ee isku fulaysay oo irdahooda ay isku furnaayeen oo kan kaa masalaba u furnaa ka masjidi waaxidin bay la mid yihiin xukmi masjid ee walow kaanaa dheh markay hal masjid yihiin wuu kuu sheegay kaanaa imaamkii iyo maamuumkii fii kayri masjidin hadday ku sugan yihiin masaajid qaybkiisa fii fadaa'in bay ku sugan yihiin bannaan wadaalika ka saxraa bannaankii weeye ow fii beytin bay ku sugan yihiin waasicin aqal iska wey oo aan masjid ahayn saxalay waxaa bannaan iqtidaa'u lmaamuumi maamuumkii xirashadiisii bilimaami oo ku xigto wain lam yazid waa goorma laakiine in lam yazid haddaysan siyaadin maa baynahumaa waxa u dhexeeyaa calaa alaai miati diraacin saddex boqol oo dhudhun haddaanay ka ziyaadin taqriiban suura dhawaan dhowaan macnaha hal dhudhun ama laba dhudhun hadday saddexda boqol dheeri tahay waxba dhib ma laha taxdiid maahana waa taqriib markaasuu yidhi way- ee walow kaanaa hadday ahaadaan imaamkii iyo maamuumkii fii kayri masjidin bay ahaadeen masaajid kayrkiis fii fadaa'in bay ahaadeen bannaan wadaalika ka saxraa waa isla bannaankii un ow fii beytin bay ahaadeen waasicin xero weyn oo bakhaaroo iska wareegsan ayay ku jiraan dhismayaal uma dhexeeyaan albaaba uma uma dhexeeyaan waa halkaa dhismay ku wada jiraan seexa waxaa banaan iqtidaa lmaamuumi maamuumka xirashadiis bilimaama uu ku xirto waa goorma laakiin in lam yazid haddaanu ziyaadin maa baynahumaa waxa u dhexeeya calaa calaa alaaa miati diraacin saddex boqol oo dhudhun haddaanu ka ziyaadin weeye taqriiban saddex boqol oo dhudhun haddaanu ka ziyaadin taqriiban dhawaasho ma suuro dhoweyn macnaha taqriib masaafada weligeedba waxaa loo xadeeyaa masaafada taqriib masaafada taxdiid marka masaafada imaamka iyo maamuumtu masaafada taqriibka ay ka mid tahayo hadday wax yar ziyaadaha ku jiraan ilaa waa ziyaadada waxa dhibaysaaye waxba dhiba ma laha kata hadda wailaayo saddex boqol oo dhudhun ayuu ka fogaaday kaaga fogaaday ninkii banaanka ku tukanayay ama ninkii guriga weyn oo masala gudaha weyn aad ku wada tukanayseen saddex boqol oo dhudhun buu kaaga fogaaday falaa markaas ma ansaxayan ictibaarta saddexda dhudhun boqoloo dhudhun marka la fiirinayo xaggee laga fiirinhayaa waxaa laga fiirinhayaa safka hadba u dambeeya adiga maamuumka iyo safka kaa horeeyaa laisku fiirinaya imaamka kun tallaabow kuu jiraa laakiin sufuuftaasay soo socotay u soo socotay safka adiga hadda kugu xigaa wax yar buu kuu jiraa imaamkiisa dhowr kun oo dhudhun buu kuu jiraa dhib ma laha waxaa muhiim waxa uu loo fiirinaya masaafada waa safka hadba adiga kugu xiga iyo adiga inta idiin dhexaysa haddii safkaas laftiisa imaamka markaa saddex boqol uusan uga fogey sufuuftaa la fiirinaya hadba akhirkeeda ugu dambaysaa la fiirinaya katan hadda walow sallaadhe marka haddau tukado khalfa sufuufin asagaaba kuu sheegay sallaa haddau tukadee khalfahu imaamka dabadiisa sufuufun baa tukanaysa uctubirat iladraacu diraacdii baa la fiirin oo bayna kulli safin baayaa la fiirin saf dhammaanti iyo wa bayna safi saf baa la fiirinayaa alladii safkaasoo qudaamahu asaga ka horeeya sidii lagu misaalayay xagga masaafada waxaa loo fiirinayaa sufuufta baa loo fiirinaya ma ahan imaamkii oo sufuuf badan idiin dhaxayso adiga iyo imaamka saddexda boqol oo dhudhun loo fiirin maayo sufuuftaas imaamka ku xigta imaamka iyo safka ku xiga saddex boqol weynaysan udhaxayn kan kaleo ku xiga safkaasna sidoo kale safkaa safka kaleo ka dambeeya sidoo kale ictibaartu saas weeye markaasuu ku yidhi walow sallaa haddou tukan khalfahu imaamka gadaashiisa sufuufun baa tukanaysa uctubirat iladrucu dhudhunyaalkii hadda la sheegay bayna kulli safin iyo wasafi ladii baa la fiirinayaa qudaamaho isaga ka horeeya